ciidamada iskudhafka ah ee lagu talagalay sugidda amniga magaalada beledweyne ayaa howlgal waxay ka sameeyeen xaafadda kuushin gaar ahaan laanta cilmiloos oo ay kooxo hubaysan ku dileen mid ka mid ah ergadii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kusoo dooratay magaalada jowhar marxuumka la dila ayaa lagu magacaabi jiray cabdi cali waxaana uu ka mid ahaa ganacsada magaalada beledweyne goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dilka xilliga uu dhacayay marxuumka uu fadhiyey dukaankiisa hortiisa kabtan carab yuusuf nuur oo ka mid ah saraakiisha ciidamada iskudhafka amniga magaalada beledweyne ayaa warbaahinta u sheegay in howlgallada ay ka fuliyeen lagu soo qabtay dad fara badan islamarkaana hadda baaritaan lagu wado sida uu tilmaamay kabtan carab yuusuf nuur oo ka mid ah saraakiisha ciidamada isku dhafka amniga magaalada beledweyne ciidamada ammaanka waxay howlgal ayay islamarkiiba ayaa ayay sameeyeen waxaan ka kusoo qabqabanay dad arrinkaasi looga lagu looga tuhun qabo alxamdulilahi iyaduna ilaa dadku ilaa hadda lama kala saari kara balse waan kala saari doonaa dib ayaan ukala saaraynaa laakiinse hawshaasi welina wixii kale oo gadaal kasoo kordho oo dib kasta oo gacanta loogu soo dhigana waa iyaguna dib ubaan kasoo sheegaynaa howlgalku waa soconaya waa socdaa mana ka dabahari doona ilaa aan kasoo afjarna hawsha al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay in ay bartilmaamaysan doonaan dhammaan ergada soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka iyagoo horey u sheegtay in ay ka dambeeyeen dilil hore loogu geystay shakhsiyaad ka mid ahaa ergooyinkii kala duwanaa ee gobolada dalka kusoo doortay xildhibaanada dilkan ayaa waxauu imaanayaa iyadoo magaalada beledweyne ay ka howlgalaan ciidamo isku dhaf ah kuwa oo loogu talagalay in ay wax ka qabtaan amniga magaalada beledweyne bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne